maya sida kalena ma aragnaa anaga maxamed midda koowaad horta dowladdan madaxweyne xasan sheekh markii la doortay isaga oo aan prime minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wadatashiga qaranka oo aad ogtahay inuu muddo hore istaagay labadii sano ka horreysay wakhtigaas inuu taagnaa sagaal shir ayaa lasoo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed macno u sameeyey mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray qaar badan oo kamida madaxweyne siciidani waa joogay qaybo kamidana wuu ka maqnaa sidaasoo ay tahana wadahadaladooda waa socdaan hadda shirka tobnaad oo socdaahi weli waa furan yahay gogashiisa waa taallaa cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanina ma jirto dowladda marka labada waxyaabood oo midasaarena waxay tahay walaaloo dadka soomaaliyed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxaa loo doorta dadka soomaaliyeed dhibaato haysata inay ka saaraan dhibaatadaas mid aan cabsi lahayna ma jirto waxaa la dhahdaa amnigu sidii hore uu ka roon yahay hase yeeshee loolankii al-shabaab uu dowladdu ku haya weli uu taagan yahay iyadoo sidaasi ay jirto ayaa haddana waxaa jira in siyaasiyiinta soomaalidu hadday noqoto dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu ay isku dayayaan bal inay waddo ay maaragtay waddanka amnigiisa iyo horumarkiisa ku sii wadaan ay ay kaga shiraan waxaa u dambeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho waxaan ognahay in madaxweynaha puntland siciid cabdulahi deni uu ka maqnaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu ka baxay marka maxaa laga fili karayaa shirkaasi iyo ujeeddadii markii hore laga lahaa iyo waddada kale uu qaadan karayo waa mahadsanta maxamed horta sida taariikhdu tahay maxamed waa arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan doodo adag in laga yeesho marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragti duwanaado oo qofba uu talo keeno oo qofba uu fikir keenahay waa wax wanaagsan waa wax aan doonayno dowladdana waxaa laga rabo oo aan ka shaqaynaynaa waxay tahay inay ajandaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto dadka soomaaliyeed ka doodaan waxyaabaha qaarkood lagu kala lagu kala fikra duwanaado laakiin marka dambe meel isla dhigo annaga doonisteenu waxay tahay dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa waa in dalkan geedibuu ku jiraa shan iyo labaatan sannadood oo lasoo dhaafay soo socday geedigaas maalinba inti meel laga rabo meel in la dejiyo hadda dowladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah taasoo muxuu ahaa codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka in dib loo oga ay ka mid tahay oo shuruuc badan in la diyaariyo ay ka mid tahay oo heshiisya siyaasadeed in la gaara ay ka mid tahay arrintaas baan wadnaa dabcan ra'yo iyo doodo socda waa jiraan wax lagu kala tegay ma jiraan qorshaheenuna waa labo waxyaabood mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijinno oo ka go-an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon midna waa in la isku qanciyo oo aan la kala tegin oo dadka soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo marka doodahaasina way socdaan geediguna wuu socdaa waxaad bal nooga warantaa socdaalkaagii aad ku timid dalka maraykan waa mahadsanta walaalkay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqada weyne dadka soomaaliyeed aad u haysaan halkan waxaan kusoo gaaray socdaal ujeeddadiisu markii hore ay ahayd inaan halkan ka qayb galo munaasabad sanadla ah oo madxafka soomaaliyeed ee minnesota uu qabto oo runtii fursad weynay ahayd dad laba kun gaaraya oo u badan dhallinyaro aan arkin soomaaliya oo dhaqanka soomaaliyeed halkan maaragtay sanad kasta loogu soo bandhigo muddo koo iyo toban sano ah kadib markii aan halkan imidna runtii waxaan fursad u helay inaan arko dadka soomaaliyeed ee magaalooyinka hadda aada xusta ku kala nool iyadoo laba ujeedo ay sal u ahayd oo mid ay ahayd in aan dhagaysto fikirka dadka iyo waxyaabaha ay doonayaan bal dowladda soomaaliyeed inay ka maqlaan iyo sidoo kaleeto inaan la wadaagno dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya meesha uu marayo taasoo runtii wakhti wanaagsan aan maaragta la qaatay talooyin badanna aan ka helay iyaguna wax badan oo aanay ogeyn ay u suurta gashay inay dalka ka ogaadaan waan gartay marka waad la kulantay hogaamiyaasha bulshada maxaad istirahdeen iyaga runtii maxamed hogaamiyaasha bulshada ee aan la kulmay waxay ahaayeen runtii dad si weyn u danaynayay inay ogaadaan xaaladda soomaaliya sidoo kaleeta ay ka dhex guuxayeen dareenno ballaaran oo ku wajahan dalka soomaaliya oo ay jeclaan lahaayeen inay ka arkaan dowladnimada soomaaliya gaar ahaan arrimaha waaweyn ee la xiriira dowlad dhiska soomaaliya waxaan runtii dhagaysanay talooyin badan oo aynala wadaageen bulshooyinka soomaaliyeed ee ku kala nool minneapolis iyo seattle iyo colombos iyo meelo kaloo maraykanka ah kuwa ka yimid intaba waxyaabaha runtii aan aadka aadka noo soo jiito waxay ahayd sida dareenkooda oo dhan uu soomaaliya ugu jiro waxaan sidoo kaleeta dareenay in wax badan oo maaragtay ka dahsoon bulshada soomaaliyeed ay jiraan gaar ahaan horumarka dowladda sooma dowladnimada soomaaliyeed ay samaynayso sidoo kaleeto in mararka qaarkood saameyn badan dadka soomaaliyeed ay ku leeyihiin hadallada siyaasiyiinta ee mararka qaarkood laga yaabo inay dadka soomaaliyeed kala qaybinayaan marka waxyaabahaas ayaan si wanaagsan uga doodnay isku aragti maaragtay ka noqonay waxaa sidoo kaleeto saameyn weyn runtii ugu yeeshay dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku nool horumarka ay sameeyeen hadday tahay dhinaca siyaasadda oo aan la kulmay ilaa iyo saddex iyo toban qofood oo la doortay oo xildhibaan ilhaan ay ugu horeyso dad maayarisa iyo dad kala duwan marka ayaduna runtii horumarkaasina saameyn weyn buu ugu nugu yeeshay